bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo raadiya sungune qodobada aad ku maqli doontaan hadduu alla hawadala ogolaadana waxaa ka mid ah kulan wadatashi oo u dhexeeyey wasaaradaha cadaaladda iyo bahda notooyinka jubbaland lagu qabtay magaalada kismaayo odayaashaha dhaqanka kismaayo oo door ka qaata xalinta khilaafaadka dhalinyaro ku nool dhobley oo fursado shaqo ka helay goobaha lagu iibiyo qalabka dhismaha guryaha wejiga koowaad ee waddada laamiga ee gaalkacyo oo la dhagax dhigay kulan looga hadlayay sharciga qoyska oo lagu qabtay jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal waxaa ku maqli doontaan putin oo trump ka diiday baaq uu u soo jeediyey oo ku aadan dagaalka ukrain qodobadaas oo faahfaahsan kusoo dhawaada dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan waa habeennimo arbaca khamiisna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka maarsa laba kun san iyo labaatanka warka waxaa soo saaray xasan maxamed cabdullahi waxaan la socodsiini doona hadduu allahabadila ogolaada anigu axmed suldaan shiin ah warkii oo fidsan aynu ku bilownay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa guddoomiye kulan wadatashi oo uu u dhexeeyey wasaaradaha iyo bahda notaayooyinka aan irahda wasaaradda cadaaladda iyo bahda notaayooyinka haddaba warbixinta waxaa inoo qaada dhigayo khadar axmed salaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni ayaa maanta kulan iscogwareysi la qaatay bahda notaayooyinka jubbaland kulanka ayaa diiradda lagu saarayay shaqada ay notaayooyinku u hayaan bulshada caqabadihii haysta iyo dhaqangelinta khidmadda cusub ee adeegada nootooyooyinka jubbaland khidmadan oo ay soo saartay wasaaradda maaliyadda jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa si rasmi ah u dhaqan galaysa laga bilaabo maanta iyadoona ay si siman u qaadan doonaan dhammaan bahda nootooyooyinka si loo fududeyo adeegada ay bulshada u hayaan oona xaqiijiyo hofnaanta iyo cadaaladda waa sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni oo warbaahintaasi faahfaahsan ula hadlay
shirka wasaaradda iyo wasaaradda cadaaladda iyo bahda nootaayoyinka oo maanta ka qabsoomayay howlka wasaaradda shirkaas oo ahaa isxogwaraysi wasaaradda iyo bahda nootaayoyinka ay isku xogwaraysanayeen axwaashii lasoo maray iyo sida nootaayoyinka ay u fara badnaayeen iyo sida loo kala dhimay oo hadda ay u yihiin maxaa la dhihi jiray sheeg afar iyo toban nootaayo laga soo reebay isxogwaraysigaas kadib waxaa inta badan aada ugu dheeraaday maxaa la dhihi jiray isheeg waxyaabihii lasoo qabtay iyo waxaa u qabsoomay wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda mudane cabdiqaadir cabdulaahi qaanuuni intaa kadib waxaa maxaa la dhihi jiray isheeg laga wada hadlayey oo maanta uu shirku daaranaa khidmadda bahda nootaayoyinka ay qaadi karaan marka ay imaato kala iibsiga dhulka kala iibsiga dhulka markii hore inta badan aada buu isugu dhexyaacsanaa badanaa waxaa jiri jirtay in qofka uu hadba sidii saber kefkii oo kale ay u shaqeeyaan nootaayoyinka oo hadba qofka wuxuu ninkan wixii looga diiday ninka kale inta loo tago intii in ka hooseysa isaga qoriyey xawaashi meesha waa ka baxday waxaa dhacday marka in jaangoon la sameeyo jaangoontaas oo ay kasoo wada shaqeeyeen wasaaradda cadaaladda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidka iyo dhammaan inta ay quseyso markay imaato dhulkala iibsiga khidmaddii ayaa maanta la dhaqangeliyey wixii hadda ka dambeeyana la doonaya insha allahu tacaala in idan lagu shaqeeyo hadduu ilaah idmo ciddii afar iyo tobanka nutaaya ka mid ah jabisa waxaa maanta halkan lagu wada qaatay ee ah khidmadda uu qofka qaadan karo ee meesha isaga ugu qoran marka koowaad horta qofka isagaa isqiyaanay oo wixii xaqa uu ulahaayo meesha loogu soo qoray isaga in maxaa jira ishag uu qaadi waayo midda labaad oo ah in uu ku imanayo ganaax ganaaxaas oo ah in wadadii loo jiheeyey uu garab maro intaa kadib waxaa laga hadlay kala wareejinta iyo kala wareejinta gaadiidkaa laga hadlay kala wareejinta gaadiidka way socotaa hadduu ilaaha idmo insha allah bahda notooyinka iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda gaadiidka kolley mar labaad ka fadhiisan doona iyadana sidii dib loogu soo celin lahaa kala wareejinta gaadiidka in marka hore uu qofka notaystaha ah soo maro wixii ka dambeeyo hay-adihii markaa quseeyey oo caadi u maro
odayaasha dhaqanka degmada kismaayo ayaa ah kuwo door muhiim ah ka qaato xalinta khilaafaadkiyada haddaba warbixinta waxaynoo haysaa fardows axmed cabdi
khilaafaadka waa qeyb ka mid a nolosha caadiga ah ee bulshada waxaa lagama maarmaan ah in la helo siyaabo wanaagsan oo lagu xalin karo khilaafka bulshada ka dhex jira si loo ilaaliyo nabadiyo xasiloonida inta badan odayaasha dhaqanka ayaa ah kuwa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata xalinta marka uu khilaaf dhaco waxaana jira xeerar dhaqan iyo habab kale oo u xaliyaan khilaafka nabadoon axmed oo kamid a hogaanka dhaqanka jubbaland ayaa ka warbixiyey nidaamyada iyo hababka loo maro xalinta khilaafaadka waa dhowahay waxaan malaynaa sidii hadda oo dhaqanka oo qabiilaadka ay kuwada xeertamaan dhalinyarada anaga hadda waxaan maleynaa hadda qaatamaan ku jirnaa gadaashayna waxaa la rabaa howl in lasii qabto nin kastaba dhaqanka goonihu leeyahay dhaqankiisa inaad ku maamusho oo meesha laisku imaadana in wanaag laga dhaliyo waxaa loo bari karaa qofka inaad soo dhaweysato ma garab soo jiidataa la rabaa si wanaagsan markaad horeba lagu yaraa war hebel miya haa dhibkaasaan ku gaarsay adoo careysa inaad galan ood wanaag aad kusoo jiiddo qofka aad soo dhaweyso aad dhahdo waxaan rabaa waxaan ilaahay baa keeni wax ilaahay keeni waay wax ilmaadaas keeni maaha wanaag in wax aan ku hagaajino aan isu imaadno qofkii dhibanaha ahaay oo dhibka asgaarina inaad u yeerto oo tiraa war faatixadan ku maraa wanaagaan saanaan ahay inaad asaguna ad qanciso dadkii islaamka ahay oo dhib ku geersana ad qanciso wanaaggaas dadkaad iskugu keentay oo si sharaf le oo wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay waxaas ilaahay raalli aad ku shaqaysay intaas horta dhalinyarada wanaageeda iyo dhaqanka hadda oo ninkan hadda waa waqtigaan waqtigaan waa sii raaracdaa in ka dambaysa waxaan rabnaa wanaaggaas anaga reerka aan ku dhaqahayn inuu nagula dhaqaan waxaa waay awowgaa meesha soo mare adiga id marta ad wiilkaada ugu sii tagta wiilkaada wiilkiisa ugu sii tagta waxaad arkayna suldaan suldaan soo mare wiilkiisa suldaanka as dhintay wiilkiisa suldaanka as taashka as qoray intaas wanaaga ku gaartay marka dhalinyarada waxaan dhihi lahay wanaaggii awowga isku dhaqday dhaqanka awowgiis isku dhaqa in isku wanaajiya dhaqanka saas isku wada oo dadka islaamka soo dhaweeya hadduu yiraa ila qabso anaa qabsada meeshaa anaa qabta hadduu yiraa wax kala soconaa labada lug haddaad meel isla dhigto inaad saa u kala qaada moogeed haddaad isla dhigma dhaqaaqa male waa ka haystaan waxaa jira nin aabihiis lixda ama toddobaatan jira isaga cunugaha ilmaada saddex shanta ama labaatan shanta joogo oo aabihiis garka galaha aabihiis aabihii taaga wiilkaa loo yeerinaa wuxuu laleeyahay odayga naga dhaaf wiilki wiilkaan nin nadiif ah nooga yeer ninka yar waxaa lagu gartaa marka soo baxdiis horeba wanaagiis waa ragga hadda si ugu badan wax bay barteen wanaag bay barteen waxbarashay galeen hadda aad bay nooga horeeyaan
goobaha lagu iibiyo qalabka dhismaha ee degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa fursado shaqo abuur ah u sameeyay dhalinyarada ku nool degmada dhooble mar kale warbixinta waxaynoo hayaa waryahayaga khadar axmed salaan magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool dhalinyaro waxbaratay iyo kuwo xirfadlayaal ah oo siyaabo kala duwan u dabara noloshooda iyo midda qoyskooda qaar ka mid a dhalinyarada ku nool degmada dhooble ayaa fursado shaqo ka helay goobaha ganacsi ee lagu gado qalabka dhismaha guryaha haddaba qaar ka mid a dhalinyarada soon waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey shaqadooda iyo caqabadaha ay la kulmaan magacay waa maxamed axmed ibraahim waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dhoobley ee ka shaqeysa goobaha ganacsiga qalabka dhismaha qalabka dhismaha kolka wallaahi aada iyo aad ayaan ugu fiicannahay sababtay tahay noloshanada ayaan ku dabarnaa waxyaalo fara badan noloshanada ka mid a ama baahiyo badan oo noloshanada ka mid a ayaan ku dabarnaa taasna waxaa noo fududeeyey ganacsiyaasha waaweyn ee magaalada dobley aad iyo aad ayaan uga mahad celinanaa iyagana sida ay nooga faa'iideeyeen wakhtiga annana jaaniska waan ka faa'iideysanay maasha allah noloshanada dhannayd ayaan ku dabarnay baahiyo badan oo xataa aanna wakhtiga hore waxaan ku dabarnay aan garan lahaynba hadda ku dabarnaa aad iyo aad ayaan ugu fiicannahay waan dhowahay walaal magacii waa maxamed cabdi meeshan goobtan shaqada waxaan ka helay muddo oo isku dhow oo waxa ma saa u dheereen oo waxa ma aan shaqo murdhow aan ka bilaabnay shaqo abuur siday igu noqotay dadka oo waxa ma ahan oo soomaalida ah oo islaamka ah aan shaqa shaqana biyo geli kadib markay anagoo dhalinyaro aan iska wareegeyna sidii aan shaqo ku helnay oo shaqo noolo abuuray kadib marka noolmaalkeeni haddaa meeshaan ka fiirsanaa oma xubna fadhi way noo dhaantaa marmar mishaarkeena waan helnaa waxaan ugu mahad celinayaa aad iyo aad niminka shaqada noo abuuray oo walaalaheena ah aan u mahad celinayaa
waa tahay dhegeystyaalka aad naga dhegeysanaysaan waa mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magacaatis waxaa kale si toosa aad naga dhegeysanaysaan aaladda facebook ee sanguni radio maamulka degmada gaalkacyo oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi iyo dhakhaatiir ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wadada isbitaalka shifa ee magaaladaasi haddaba warbixinta waxaynu ahaya waryahayaga maxamed cali samow
maamulka degmada gaalkacyo oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada ganacsato iyo dhakhaatiir ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wadada ee isbitaalka shifo wadadan oo cabirkeedu dhan yahay laba boqol konton iyo toddoba mitir ah ayaa ah wadda halbowlo u ah islamarkaasina muhiim u ah dadweynaha iyada oo dhismaheeda lagu fulinayo iskutashi oo ka imaanaya dowladda hoose iyo ganacsatada deegaanka maamulka degmada gaalkacayo maxamed cabdirasaaq ayaa ka hadlay sida ay uga go-an tahay sida uu uga shaqeyn lahaa horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha waddooyinka laamiga ah waxaa farxad runtii noo ah inaannu qabsanno xafladdan aannu ku dhagax dhigayno waddada halbowlaha ah ee shifa hosbitaal waddadan cabirkeedu waxa weeye laba boqol iyo konton iyo toddoba mitir weyn waa waddo runtii halbowle ah oo dhammaan dadka reer gaalkaceel runtii muhiim u ah waxa ay ku taallaa isbitaaladii waaweynaa isbitaalka weynaa gaar ahaan qaybta tbda iyo isbitaalka shifa sbeshaalista hosbital oo runtii ah isbitaal weyn oo runtii adeegyo kala duwan runtii bixiya inaannu maanta aanu dhagax dhigno oo waddadan fayskeeda koowaad la dhagax dhigo ilaahay ka sokow waxaan runtii u mahadcelinayaa ganacsatada gaar ahaan doctor cabdijaamac iyo doctor caynshe oo ah dhaqaalaha halkan ku baxaya xooggooda runtii bixiyey ilaahay waxaan uga baryayaa miisaankooda xasanaadka inuu u saaro ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo aad iyo aad baa ka degme ahaan runtii uga mahad celinaynaa qaybta kalena runtii waxaa ku daray oo kontributionka bixiyey dowladda hoose waxaan rabnaa runtii inaannu magaalada gaalkacyo dhammaanteed inaannu waddooyin ka dhigno caqabadda ugu badan oo runtii gaalkacyo ka jidha waa xagga waddooyinka laakiin hadda runtii runtii waxaa noo socda waddooyin waddooyin runtii qurux badan ayaa noo dhismay kuwo kalena runtii waxaan rabnaa inaan insha allahu ilaahay idinkii ay noo dhismaan middani waxa ay ka mid tahay waddooyinka ay isku tashiga lagu dhisay oo bulshada iyo dowladda ah runtii aad baan u dhiirigelinayaa waxaan rajaynayaa maalmahan soo socdana hadduu alla idmo inaannu waddooyin kale aan dhagax dhigno oo xooggoodu ay qaybtooda ay bixiyeen bulshada reer gaalkacyood aad iyo aad baa runtii u mahadsan tihiin waxaan rabnaa insha allahu waddadan marka ay dhammaato inaannu aragno isbeddelka la taaban karo hadda maanta waxaannu u joognaa dhagaxdhiggeedii koowaad weeye carakaawad ahaa marka ay dhammaato insha allahu fayskeeda labaad ee laamiga ahna insha allahu dib baannu u soo dhigi doonnaa hadduu alla idmo marka arrintaas waxaan rabaa insha allahu dadka reer gaalkacyo inay ku baraarugaan waddooyinka la dhisay inaanay ilaaliyaan kuwa noo dhismi doonaa inay runtii qayb ka qaataan gacmo wada jir ayaa runtii lagu hormariyaa gaalkacya maanta waxay u baahan tahay dad damiir leh oo runtii u naxaya oo waxa ay jeebkooda ku hayaan runtii huraya ayay u baahan tahay ka dowlad hoose ahaan intii tabartaya runtii waa dadaalaynaa laakiin waxaannu ku xisaabtamayna waa bulshadeenna hadduu alla idmo waxaan rajaynaynaa wakhti kooban ilaahay idinkii magaaladan runtii inay isbeddesho muuqaalkeeda iyo muunaddeedana wax weyn runtii ay ka muuqato
magaalada jigjiga caasimadda dowlad degaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xeerka qabyo qoraalka ah ee sharciga qoyska oo la waafajinayo shareecada islaamka naxwe axmed kadiyax ayaa warbixintani inoo haysa magaalada jigjig ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xeerka qabyo qoraalka ee sharciga qoyska oo la waafajinayo shareecada islaamka waxaana soo qaban qaabisay hay-adda caruurta ee safe the children waxaa ka soo qayb galay kulanka culimowdiinka xafiiska cadaaladda magaalada jigjiga iyo golaha sare ee islaamka maxamed cabdulaahi oo ka socday hay-adda safe the children ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijkan wadatashi ku saabsan maxaa la yidhahdaa family lowga ama maxaa la yidhahdaa arrimaha qoyska family lowgani waa draft buu ahaa ama qabyo qoraaleed buu ahaa in badan baan soo qabanay adugu saddexdii sane iyo afartii sane ugu dambeeyey hay-adda sefa jalren iyadoo kaashanaysa maxaa la yidhahdaa mashruuca irish aid la yidhaahdo ayaan qabanaynay dabcan stebyo kala duwan ama marxalado kala duwan buu soo maray waxaan isugu nimid dhammaan culimo diinka maxaa la yidhaha deegaanka xafiisyada kala duwan ee bahwadaagta sida xafiiska arrimaha haweenka iyo maxaa la yidhahdaa odayaasha ay wax ka go-aan marka dooda maanta waxay ahayd habkii qabyo qoraalkani uu noqon lahaa mid maxaa la yidhahdaa la finalis gareeyo ama mid la dhammaystiro marka maantana doodii way bilaabatay wayna noo socon doontaa adugu ilaa ay kasoo baxdo ama la dhammaystiro maxaa la yidhaha draftigan waxaa la rabaa in lasoo saaro sida deegaanada kale ee deegaanada heerarida iyo maxaa la yidhaha oromada waxaa jiro maxaa la yidhahdaa family law wax la yidhaahdo ku saabsan maxaa la yidhaha shareecada maxaa la yidhaha muslimka marka tii oo kale ayaan rabnaa annagoonan ka tegin maxaa la yidhaha shareecadii maxaa la yidhaha sharcigii iyo shareecadii labadooda iswaafaqsan in laga soo saaro maxaa la yidhahdaa nidaam lagu dhaqmo ay maxaa la yidhaha qoysaska deegaanka soomaalida ay ku dhaqmaan marka weli doodii baa noo socoto
waa tahay dhegeystayaal waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dibadda haatan ugu soo dhawaada xubinta sarafka warka
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow bariiska basmatiga loorkiisa waa lixdan doolar haafkiisa waa soddon doolar dhoorka sokorta waa afartan doolar halka haafkiisu yahay labaatan doolar bariiska caadiga waa afartan doolar haafkiisu waa labaatan doolar labaatanlaha saliida waa soddon iyo saddex doolar tobanlaha saliida waa toddobai toban doolar burka caadiga loorkiisa waa soddon doolar halka haafkiisu yahay shan iyo toban doolar burka kenya dhobley waxa uu ka marayaa sagaal doolar basta dhaadheer waa kow iyo toban doolar basta gagaab waa laba iyo toban doolar haddii aan eegno dhanka iyo sarifka lacagaha qalad boqolka doolar shilinka soomaaliga dhobley gacanta hore waxa uu ka marayaa laba malyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe uu ka marayo laba malyan toddoba boqol iyo konton boqolka doolar shilinka lacagta kenya waxa uu dhobley ka marayaa laba iyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo laba iyo toban kun iyo sideed boqol
waa tahay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada akhbaaraadka dibadda madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa ruushka putin ayaa teleefoonka ku wada hadlay wadahadalkaasi oo socday ku dhowaad laba saacadood intii ay wadahadal intii wada hadlayeenba labada hogaamiye trump iyo putin oo uu baaq u soo jeediyey putin kaasi oo la xiriira dagaalka ukraine waxa uu diiday putin baaq ah in si deg deg ah loo soo afjaro dagaalka ukraine oo labada dhinac oo ogolaadaan xabad joojin buuxda putin waxa uu keliya ogolaaday in uu soddonka maalmood ah la hakiyo weerarada ay ka geysato xarumaha tamarta ee dalka ukraine waxa uu sidoo kale diiday inuu saxeexo heshiis xabad joojin ah muddo dheer socota kaasi oo kooxda trump ay dhowaan kala shaqeynayeen ukraine kadib kulanka ka dhacay sacdiga putin waxa uu trump u sheegay in moscow ay joojin doonto beegsiga xarumaha tamarta ee dalka ukraine horaantii toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweyne putin waxa uu sheegay in hogaamiyaha maraykanka in xabad joojin buuxda ay waxaan iraahda xabad joojin buuxda ay ka shaqayn doonto ay shaqayni doonto oo keliya haddii xulfada ukraine ay joojiyaan taageerada militariga ay kiif siinaysa ay kiif siinayaan waa tahay dhegeystayaal waxaa gudahaan bay taalo ugu dhan warkaa weynimaya raadiya warka waxaa soo saaray xasan maxamed cabdullahi waxaan la socodsiinay anigu axmed suldaan shiina ah warkan warka xinta ku kulmi doona sidaa iyo ammaane alla